mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ah furin iyo dhiirigelin ansuubyan ciidamada ammaanka ee ka sugan bara koontaroolada lagu ilaaliyo amniga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wayba ujeedka ah furinta ahayd ee torlaka taageeraya ciidamada ammaanka oo hili walba anteegan sugowka ammaanka iyo oona bulshada intii kalayo mudayin iyo markaas garab surun iyo dhiirigelin iyo amoonja ciidamada ankoreen gudoomiyaha ururka bilaanta degmada baydhabo iyo gudoomiyaha ururka horumarinta bilaanta ee koonfur galbeed iyo si wadajareen ku hadleen afur wadareedka lansuubi ciidamada siday mudanayaasha hore inoogu sheegeen caawa waxaan ka imaanay guryihi oo koonfur galbeed ee dhinaca booliska waxaan ka codsanaynaa bulshada dhammaan ee koonfur galbeed ganacsatada ay uweyn tahay in la garab istaago booliska lix saacadeed magaalada haddaa adeeg usoo doonta adeeg waa helaysa laakiin dadaa dadka ciidanka dadaa ciidanka sutiisa waxaan rajaynaynaa dhammaan haweenka koonfur galbeed inay u istaagaan sidii booliskan soddonka maalmood ee ramadaanka afuridooda iyo saxuubkooda loogu diyaarin lahaa iyo dadka kubada oobal laga tala fadhiisto walqorka tacaawi fadhi ciidamada qeybasha shirkadiisa haddana booliiska magaalo amaagas ku hayo booliiska bulshada saaxiibada walaha ninkiisa siin deerisiin la qeybsa hayo mise ninkiisa deeri la siin deersi umay garan qoysa si qolo rahan booliis magaalada amaan jayo sugaan ciidamada qeybasha shirkada iyo run dhamaantiyo iyo mudnaan leey laakiin ciidamada booliiska wuxuu ugu geemi ilaahay waa kuweyna kusayo reer umay eraagsa daqiiqada xataa uu joogo kor iyo dadkaasay habiishiisa walase meel kale dadkaasay meel eraagsa
dhinaga kale taliyaha ciidanka booliiska gobolka baay gaashaanle sare aamin maxamed cusmaan maduruure iyo ku hadalay muhiimada ciidamada iyo angleta in mas-uuliyiintiyo ku helaan dhiirgelin
oo meelay kama kaabi intii hore ay afuran kare kare yahay ee dhammaan meelay rol ee dinka ay way badana ee halkeedu dhammaan wasaaradda haweenka iyo hore xildhibaan bishaare iyo hore gudoomiyaha haweenka degmada sidii oo marwilbi oo garab taagan ciidamadii باي ومن زينب أما تيم إلى رأسي أو إبنه مروان كان في جنيه يجي بلا أبي دايرة بلا رمضان كتير كتير من كتير ك أو جاي كتير تبع تبع تيايان يو هتيار كتير كتير ما تيار كتير أنا الشعب وما بدهم وكل بيت قارهم وكم باي
ka dambeyntii wasiirka wasaaradda bilaanta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwe shamse maxamed yarow yaa sheegtay in marwalba lansuubi ciidamada ilaalada afar wadareed
unoo dareemo korno duruufaha iyo ka shaqeeya xilliga hadalakajara xilliga hadalakajara minis sheegan waa waqti eedun kulul oo jiila leh yoona way naftiyo un hureen shacabkun oo magaalada baydhabo ku nool sidiyo amnishooyoon isugu fadeen yo oo ooman gaajaysan qoraxdaas yoo fadhiya yo way geeka go'aanka deernay in unuuna ka haween ahaan una garab surugno dareensha una hala qiibsan hala afurno ilaa ay wayseenay afar rugood oo ciidamada booliiskii oo ka sugunyin alxamdulilaah dad eedan qanacsan oo ka faraxsan hooliyo shacabshayoo an haayaan eednan ka faraxsan unuuna ka bogaadiyaana anmahadnagaana oo ankawiinye wasiirka amniga iyo taliyaasha ciidamada qaybasho shalduwan gaar ahaan ciidanka booliiska taliyaasho anoo ka hadalow afka haweenka koonfur galbeed way intuun ku baaqay guud ahaan shacabka koonfur galbeed iyo gaar ahaan xukuumadda way lahaa shacabka haddii ciidankaas magaalada daafosha ee fartigees fadhiyaan yo un haado fadna naftiyoo siinka huru fadna oo amnigii lanku shaqeeyo fadna taraawiixdun nabadmayka tukuda fadna afarintan lansuubi ciidamada iyo wayba qayb kugaadaasee dhiirigelinta ciidamada anteegan xaqiijinta ammaanka magaalada baydhabo